haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa maxamed mursal sane oo ah agaasimo ku-xigeenka macadka heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho aada iyo aad baa umahadsan tahay mursal inaad barnaamijka nagala qaybgalayso su-aasha koobaad ee aan ku weydiinaya waxay tahay waa la socotaayoo dee xaalado doorasho iyo khilaafaad siyaasadeed ayaa dalka ka taagan horeyna cilmi baarisyo ayaad samayseen haddana talooyin ayaad ku darteen markii dib loo dhigay doorashada maxay idinla tahay
maalin wanaagsan ridwaan waan kaaga mahad celinaya fursaddan qaaliga ah waxaana uga faaidauhan balya umadda soomaliya meel kastoo joogta iyadoo lagu jiro lagu soo banki xorriyadda ee soomaaliya meel kastay joogaan horta annaga waxaan soo jeedinay ridwaanow dib u dhigid doorasho maahan waxaan soo jeedinay doorasho inay waktigeeda ku dhacdo oo la qabto waktigeedii marka haddii taas la waayo oo laga heshiin waayo taas kadibna in xalka la aado xalka labaad oo ah markaas muddo kororsi siyaasad ahaan looga heshiiyey oo dadka ay heshiis ku wada yihiin marka horta qodobka muhimka ah waa kee keena koowaad oo ahaa boqol kiiba sagaashan iyo sagaalkan ku talina waxaa waaye in doorashada waktigeeda ku dhacdo haddii la waayo doorashada sharciga aheyd marka marka maxaa bedeli kara markaas oo doorasho ahaan wadanka xamili karaa dadka soomaaliyeedna ay xamili karaan oyna ku dhiiban karaan aragti oo siyaasadooda ah inay doortaan baarlamaan soo doorta madaxweyne marka annaga ko waxaa nooahay in doorashada waktigeeda ku dhacdo waxaan u leenahay waxaa waaye soomaaliya oo labaatankii san lasoo dhaafay ay ka dhacaayeen doorashooyin waddan gudihiisii dibaddiisa ah oo waktigoodii ku dhacaya ayaa waxay horseedeen in soomaaliya ay noqoto bariga africa iyo guud ahaan africa meelaha ugu qalalaasiyar waayahay mursal doorashada kadib ay ka dhacaan qalalaasa ka dhacaan marka taasna waxaan markaan isu geynay aragtiyadii dadka soomaalida aqoon-yahanka iyo waxgaradka waxaa sababay in doorashooyinka ay waktigoodii ku dhacaayeen una dhacaya in xilka si nabada lagu kala wareego iyadoo oo aynan ka imaanin isqaqabsi marka waya hadda hadda hadda marka la eego sababo jira awgood ayaa guddiga doorashooyinku ay sheegeen inaan doorashadii loo qaban karin haddii laga hadlayo dhinaca farsamada iyo haddii laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha arrimahaas miyaanay tixgelin mudnayn
arrimahaas waa noo boqdaan laakiin haddee wixii la iska rabay waxaa waaye doorasho oo hal qof hal cod ah oo waktigeeda ku dhacdo marka guddiga ayaga taasaa loo diray tala kale maba soo jeedin karaan ayaga waxaa loo diray doorasho waxayna ballan qaadayeen bil ka hor intii ka horreysay laba kun iyo sideed tobankii ilaa iyo laba kun iyo labaatankii bishii may waxay si kor ah u sheegayeen in doorashada oo la isla ogol yahay oo xor oo xalaal ah oo waktigeeda ku dhacdo oo qod qof iyo cod ah ay waktigeeda ku dhici doontay sheegayeen ayaga marka tan loo diray taas waaye wixii kale marka ayaga uma taala waxay u taallaa saamileyda siyaasadeed ee soomaaliya inay ka heshiiyaan waayahay waqtigaasa lagu qabta ladhaho hala aado doorashada dan in la dhaho waktiga lagu dara ayaga shaqo u taalla ma ah waaya hadda arrintaas lafteeda waxaad moodaa in buuq fara badan uu ka dhashay oo marka la eego maamul goboleedyada marka la eego axsaabta qaarkood siyaasiyiinta qaarkood waxa ay ku doonayaan in aanay haynin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta marka maxay tahay marka waxaa xilligan loo baahan yahay ma in la wada fadhiisto oo laga heshiiyo qaabka doorashadu ay u dhici doonto iyo nooca doorasho mise in lagu tixgeliyo dowladda laftirkeeda haddii culaysyo ay jiraan doorashada dib loogu dhigayo
horta dowladda soomaaliya ka jirta ayadaa dowlad u ah dalkan ayadaa loo doortay waxa loo doortayna waxaa waaye afartii sano ee lasoo dhaafay oo ku eg december iyo february laakiin waxa dhacaaya sideed sagaalka february ayaga keligood go-aan kama gaari karaan ayaga waxaa loo doortay afar sano oo muddaysan sida uusan go-aan oga gaari karin madaxweyne xasan sheekh markuu madaxda ahaa doorashada la aadayey iyo waatu uu la aaday xal u raadiyey xal u helay waatuu sheekh shariif markuu madaxweynaha ahaa xal u raadiyey xal u helay doorashada la aadayo noocay noqonayso marka waxaan leenahay waxaa waaye waxaa keliya oo looga gudbi karaa caqabaadka hadda jira kow sharcigii waa la arkay waa lagu tuntay oo sharcigii dowladdiina kama aynan shaqayn doorasho inay dhacdo guddigana kama uusan shaqayn doorasho in waktigeeda ku dhacdo marka wixii ka dambeeya intaas marka waa inay soomaalida isu timaadaa oo dhahdaa war waxaan haysanaa shan bil afar bil baarlamaanka iyo lix bil todoba bil oo madaxweynaha ah maxaan yeelnaa aan qabsano doorasho doorasho nooce ah annaga waxaan soo jeedinay afar talo aan kusoo jeedinay bishii luulio laba kun iyo sagaal tobankii daraasadii cilmiyeedkii aan soo saarnay marka afartaas qodob ha lagala baxo kan markaas la qaban kara ama qofkii haya qodob shanaad iyo lixaad toddobaad miiskaa soo saaro dowlad goboleed ha noqdaan dowladda ha noqoto xisbiyada siyaasadda ha noqdo wax lagu heshiiyey ayaa looga gudbi karaa marka waxa ugu muhiimsan waa doorashada inay waktigeeda ku dhacdo waayahay laakiin dee markii horeba waxa dhacaayo waa laga heshiinaya markii horeba shaki ayaa ka taagnaa in aan doorasho qof iyo cod inay dalka ka dhacdo inta badanna marka xiliyadan lasoo gaaro oo doorashadu ay soo dhowdahay khilaafaadka soomaaliya wax soo jireena ayay ahaayeen marka adigoo eegaya labada dhinacba maxaa maxay tahay talada ma waxaa loo baahan yahay in dowladda hadda jirta iyo maamuladu ay wada fadhiistaan ma waxaa loo baahan yahay in si kale wax lagu xaliyo
anna horta waxaan leenahay kow dadka soomaaliyeed dowladdan hadda jirta dowladdu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la doortay oo si qalbi furan iyo wadaniyad iyo soomaali ku jirta usoo dhaweeyeen ay taladii ugu dhiigteen ayna ku taageereen taladii ay u dhiibeen golaha shacabka soomaaliya baarlamaanka oo iswata marka waxa meesha yaalla waxaa waaye waa la kala aamin baxay kala aamin bixiddana qof walba qof kale oo ku eedeyn karaa laakiin inta badan waxaa lagu eedeeyaa dowladda madaxweynaha uu hogaamiyaha ka yahay oo saddex sano iyo barkii haddaad xasuustid kow iyo labaatankii oktoobar laba kun iyo laba kun iyo toddoba iyo tobankii xafiiskaada ay ugu wareysatay v o a-da waa markay dhacday qaraxii zobe waxaan dhahay annagan macadkana qabay war dhiilo siyaasadeed looma baahna waxaa loo baahan yahay in soomaalida loo dhimriyo oo si walaalnimo ah loo dhaqmo marka dowladda ayadaa saddexda sana ee barka iska khasaaraysay oo dadka khaasatan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kula dhaqmaysay maxaa la dhahaye adadeg kula dhaqmaysay ama ballamo badan ay qaaday ka bixi weysay marka maba lagu aamini karo in oo ayada waxay sheegtay marka waxaan leenahay ha la is aamino ha la ishor fariisto ha la wada hadlo wixii lasoo dhaafay waxaan ka faa'iideyna maleh in gadaal loo fiiriyo hore hala fiiriyo doodaha hala fiiriyo doodaha soomaali maslaxadeeda waayahay doodaha qaarkood waxay qabaan in dowladdu ay dadaal fara badan samaysay inay eh, wax badan dib u soo celisay in eh, shuruuc badan la ansixiyey eh, in haddana marka waxaasoo dhan la eega ka sokow in maamulada ay ka shaqayn la-dahay maaragtay oo dowladda ay marar fara badan isku dayday in maamulada ay casuunto ama ay kala hadasho halka loo socdo marka soo lama oran karo dowladda laftirkeeda culaysyo ayaa haysta kaga imanaya siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada
horta annaga inta hadda aan ka warqabno haddaan taariikhda la qaldaynin soomaaliya waa dal oo hadda federal qaatay nalalama tashano na shacabka lagalama tashanin laakiin waa federal oo hadda qaangaaray oo u dhow inuu gaaro labaatanka sano ku dhow federalka marka wuxuu waa dastuurka ku qoran yahay si loo dhaqmaayo waxaan kasoo saaray laba kun todoba iyo tobankii laba kun sideed iyo tobankii daraasadaan kasoo saaray dheheynay soomaalida ha wada hadasho dowladda soomaaliya ma aha dowlad central government oo xoog leh oo wixii loo baahnaa haysato ma aha waa dowlad federal ah tabar yar dadkan tabarteeda ha kula dhaqantaan dheheyni marka eedda waa la wada leeyahay laakiin eedda ugu badan waxaa iskale qofka weyn oo mas-uuliyadda weyn haya oo aad dowladda dhexe ayadaa waxay ka gaabisay inay ka adkaato xoog u sheegato maamul goboleedyada oo ay soo xirto madaxda hadda she- joogta oo la doortay oo kuwa ay rabta ayada rabta geyso waa ku fashaltaas waa yeeli weyse inay la heshiisana waa yeeli weyse marka annaga shaksiyan waxaa noo muuqda wixii hore haddii la raaco waxaa lagu tagaayaa ceebaa loo tagaayaa oo fara isku tagtaaga la aadaya midda taalla hadda waxaa waaye waktiga waa dhammaaday wakti hal maalin hal saac oo sharci darro ah soomaaliya waxaa ka dhacaya qalalaaso aanan la- laga soo warqabsan doonin waxaa waaye sagaalka february haddii la gaaro madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo adigii aniga ayuu noola siman yahay dastuurka dalka aniga adiga asaga isku mid aan nahay wax uuna dheeryahay male ilaa waktigiisa uu dhammaanayo uusan sugine xal ha keena asaa madaxweynihi dalkaana asaa dalkan ugu weyn madaxda dalka asaa ugu Mursal, weyn asaa aan- dalka hogaamiye madaxdaa waxaa laga rabaa inuu la fariisto dadka Adigoo- siyaasadda hormuudka ka ah oo ku ka tahay maamul goboleedyada xisbiyada siyaasadda oo registraysan oo isdiiwaangeliyey oo sharciga ah iyo waxgaradka soomaalida iyo ah, is- ah, maxaa la dhahay, bulshada rayidka inuu la fariistado war inteen ka aadnaa waktiga waa dhacaya haddii asaga dib loo doorto sida loo soo dhaweey si ka darana loo soo dhaweyn doonaa.
Waayahay, eh, Laakiin waa Mursal- inuu doorasho Mursal- keenaa adoo raalli ah ama- ama- adoo ama- raalli ah waxaa laga yaabaa in dee een, macadkiina hadda een, arrimaha doorashada aad xooga saaraysaan laakiin haddana culaysyo badanaa dalkii ka jira hadday noqoto dhinaca amniga haddii ay noqoto siyaasadda eh, waxaa dheer sidoo kale dee xanuunkan faraha baan dunida ku haya waxyaabahaas miyaan een, loo dulqaadan karayn oo saddex iyo tobanka bilood ee la leeyahay dowladda waa waa in loogu daraa maxay tahay culayska ka iman kara
horta saddex iyo toban bilood ah, ridwaan laguma qaban karo arrintaas sirtana waa arrin haddana laga daba tegi doona Een, horta doorasho oo ku dhacda oo, een, sida loogu talagalay oo daah furan oo qof iyo cod ah oo ku- oo biometric lagu lagu lagu qabanayo waxay u baahan tahay ugu yaraan laba sano waxaana taas annaga aan kusoo aan saldhiga oga dhignay somalilan ayaa khibrad weyn arrintan u leh laba kun toddobadii ayay waxay suubiyeen doorashada faraha la iska qaadayo registration laba kun iyo afartankan waxay suubiyeen nooca indhaha markii ay suubiyeen laba laba gobol ayay ku tijaabiyeen cillado badanaa soo baxaaya saddex sano kadib ayaa madaxweyne muuse biixi lagu doortay laba kun toddoba iyo tobanka marka waxaan leenahay sana saddex iyo toban bilood suurtagal ma aha dadka soomaaliya horaa been loogu sheegayaa been loo sheegay dadka soomaaliya waxa saxda ha loo sheego haddii kale hadhawaad meeshaan joogna soo istaagayna hadda oon leenahay marka saddex iyo toban bil lamaata wixii suurtagal ma aha marka waxaan leenahay annaga haddii la rabo kororsi muddo kororsi la aadayo oo wax sharci aan ahayn oon sharcigan waafaqsanayn dib keenaayo ha laga wada hadlo laakiin waxaaba ka horreeya wakti doorasho lagu qaban karo oo doorasho noocii soomaali ay ka bixi karta la qaban karaaba yaallaba shan bil iyo toddoba bil soomaaliya waa isdooran kartaa doorasho dadbanay aadi kartaa oo kusoo dooran kartaa madaxdeeda waxaan u leenahay saasna waxaa waaye saa sheegaysid caqabadahan waa jiraan runtaa waaye laakiin annaga waxaan xasuusanaa lixdameeyadii soomaaliya oo dagaal kula jirta etoobiya ayaa ra-iisul wasaarihii madaxweynihii waagaas jooga waxay go'aansadeen qalin qalinna waa ku codaynana gacanna waa ku dagaalamana gacanna waa ku codaynana gacanna waa ku dagaalamana ayagoo waddanka dagaal ku jira waxaa looga waxay ka cararaayeen waxay ahayd doorashaday dib u dhigaan waagaasoo soomaalida isjecleed oo nabad aheed oo dalkan uu ka fiicnaa maanta siduu yahay ayaa waxaa laga cabsanaya qalalaas siyaasadeed inuu yimaado oo markaasi keeno cabsida laga cabsanayo inay wax qaldamaan wax ka weyn ay dhacaan markaanahay dalkan iyo dadkan ma xamili karaan soomaalidana annaga haddaan sabar ma lihin waana ku fashilanay xornimada ilaa hadda lixdan guuraan u dabaaldegoona waxaan gacan ku hayna male somaliland gacan laguma hayo puntland waa go-en ay leeyihiin xamar waxaa laga cabsanaya maanta inay ka bilaabato maaragtay carqalado oo oo oo aan aan hadhow loo la xakamayn karin qardajeexidan iyo qariska tuurid inta la dhaafo basanbasoonta loo basanbasoonaya si sharci darra in loo kororso inta laska dhaafo maamul goboleedyadan leh ma imaanayno marka waxaan u fahmay hadalkaaga waxaan u fahmay hadalkaaga in loo baahan yahay in la wada hadlo ama in loo kororsi la aado waxaan u fahmay hadalkaaga in loo baahan yahay in dadku ay isku yimaadaan oo wada hadal ay ka sameeyaan arrinta doorashada
absolutely taas watan saxa taas waa hadday isu yimaadaan dhahaan dowladdan ayadaa soo shaqaysay qabiil qofkeeda ee dhamaystira waktigan doorasho laguma qaban karo aan ugu darno hal laba sano ayada ha qabata hadday ku heshiyaan soomaalida waa la soo dhaweynaya waa lagu taageeraya laakiin dadkii siyaasadda kala dhexaysa talada kala dhexaysa oo saamileydii siyaasadeed ahaa inay soo hor fadhiisato ay dowladdan ayada dalkan saddex sano iyo baray soo hogaaminaysay miiska soo saarta waxaanan soo qabtay waxaana iga dhiman tiraahdo taasaan u qabanayawayahay waktigaana haya aad iyo aad baa ugu mahadsantahay shaqadan idinka qabateen dhamaystira waa khayr hadday dhahaan nimayo election loo qabto labaatan toddobada december baarlamaanka hala doorto sideedda january madaxweynaha la joogto in la yeelo waay taas la yeelo taasa sharciga wayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaana
aad umahadsanta
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan toddobaadkan ku wareysanayay maxamed mursal saney oo ah agaasimo ku-xigeenka macadka heritage ee fadhigiisuu yahay magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idin leh nabad geli
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya inaan isku dayna inaan la xidhiidhno dhinaca dowladda soomaaliya si ay aragti uga dhiibtaan arrimaha doorashada balse nooma aanay suurtagelin